أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kataab al akhbaariyo baayisay filim lagu soo bandhigay weerar khasaare culus lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay bartamaha dalka soomaaliya madaxii hore ee kooxda riddada oo qirayin kooxda riddada ay ku jabtay duulaadkii ay ku soo qaaday qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ganacsado soomaali ah oo lagu dilay dalka koonfur afrika xilli ay sii korortay dilalka iyo boobka hantiyeed ee loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaas saraakiil iyo askar murtadiin ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo kala duwan oo ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya maktabka dacwada wilaayada galgaduud oo dowlad diini ah u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada ceelbuur ee wilaayadaas wilaayada jubbada hoose oo diyo u kala wareejisay beelo walaalo ah oo wadadega deegaano hoostaga magaalada kismaayo جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
intaasaad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan kataab al akhbaariya ayaa baayisay filim lagu soo bandhigay weerar khasaare culus lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay bartamaha dalka soomaaliya warbixin ku saabsan filimkaasi waxaa inoo soo diyaariyey walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan الرصاص فأضربينا إذا صاح النفير إلى قتال ترانا أول المتقدمين fiidiyowgan koobanna oo ay baahisay kataab al ikhbaariya waxaa lagu soo bandhigayaa weerar ka miin ah oo ciidamada mujaahidiintu ay u dhigeen boqolaal maleeshiyaad murtadiina oo ku hubaysnaa hubka noocyadiisa kala duwan islamarkaana sidoo kale watay gaadiid dagaal oo doonaya inay weerar ku soo qaadaan fariisimo mujaahidiintu ay ku sugnaayeen fiidiyowgan waxaa lagu soo bandhigayaa weerarkan oo u dhacay sidii loogu talagalay ee ciidamada mujaahidiinta oo baacsanaya maleeshiyaadkii murtadiinta ee doonaya inay soo weeraraan fariisimaha mujaahidiinta waxaa sidoo kale fiidiyowgan lagu soo bandhigayaa meydadka maleeshiyaadka murtadiinta oo goobta dagaalka ay kaga carareen marka laga reebo maleeshiyaadka goobta lagu dilay kuwa kale ayaa isku dayay inay goobta dagaalka ka baxsadaan hase ahaatee shiishyahanada mujaahidiinta ayaa dusha ka tooganaya qaar ka mida maleeshiyaadkii baxsadka ahaa بالمنية لابسينا سنمحو من على الدنيا خطاهم بعون الله مولى المؤمنين بأمرك فشدنا أسد حرب لأحزمة المنية لابسينا سنمحو من على الدنيا خطاهم بعون الله weerarkan kamiinka ee ka dhacay deegaanka waniile ee dhacaduleedka degmada ceeldheer ee bariga wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa qayb ka ah weeraro kamiinno ah iyo dagaallo kale oo ciidamada mujaahidiinta ay ku xasminayeen maleeshiyaadka murtadiinta ee duulaanka ku soo qaaday qaybo ka mid a wilaayada islaamiga ee galgaduud waana natiijada dagaalka laba sano jirsaday ee xasan gurguurte uu ku soo qaaday qaybo ka mid a wilaayaadka islaamiga بنا حنينا وبالأمجاد هيا ذكرينا عروس الحرب قد ذبنا اشتياقا إلى عزف الرصاص فأطربينا
madaxii hore ee kooxda riddada ayaa qiray in kooxda riddada ay ku jabtay duulaankii ay ku soo qaaday qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga cabdiqani maxamed ayaa inoo faahfaahinaya madaxii hore ee kooxda riddada soomaaliya murtad shariif sheekh axmed ayaa weerar afka ah ku qaaday hogaamiyaha kooxda riddada ee uu hogaamiyo murtad xasan garguurte shariif murtad oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in xasan garguurte uu mas-uul ka yahay dagaalbeeleedyada soo noqnoqday ee soomaaliya ka dhacaya islamarkaana walaac ballaaran ay ka muujinayaan hubkii dhowaan u gacangalay mid ka mid ah beelaha dega gobolka galgaduud wuxuu sheegay in maleeshiyaadka kooxda riddada ay ku horkufeen ciidamada mujaahidiinta islamarkaana ay adag tahay inay la wareegaan ammaanka dalka marka ay baxaan ciidamada saliibiyiinta artemis waxaan rabaa inaan ka hadlo dhowr nuqdo oo muhiim ah waxa ugu horeysa nuqdada amniga waxaan rabaa inaan ka bilaabo qaybta dagaalada sokeeye oo soo noqnoqday oo meelo badan ka socda laakiin runtii waa nasiib daro qabaa'ilka soomaaliya maanta in lagu mashquulo in laisdilo dhiig walaal la daadiyo hub laysu gato hanti badan lagu biciyo ayadoo baahi daran dalka runtii aniga waxaan u arkaa nasiib daro in waktigii dheeraay ee lasoo maray iyo dhibaatooyinkii lasoo maray la ilaabo oo laysku mashquulo oo maxay ahaato barakac iyo dil ou dhaco waxay saameyn aan fiicnayn ku yeelanaysaa dowladnimada mana muuqato ilaa hadda qorshe dowladeed oo ku waajahan sidii loo jooji lahay beryihii dambe waxaa xoog u socday hub fara badan oo dalka soo gelaya oo meelo kala duwan ka soo gelaya wuxuu qayb ka yahay arrimaha culayska ku ah dowladnimada arrimaha dhibka ku ah nabadda shariif sheekh axmed ayaa qiray in kooxda ridada ay uu hogaamiyo xasan garguurte ay dhex maquurinayso asmo siyaasadeed iyo mid amni islamarkaana ay awoodi weysay xakameynta hubka taas beddelkeedana ay isku beddeshay mid ka ganacsata daroogada iyo hubka madaxii hore ee kooxda ridada ayaa saadaaliyey in xasan garguurte uu wakhtiga ku idlaan doono isagoo faramaran islamarkaana ay dowladaha shisheeye ee maalgeliya afrikaanta aysan aqbali doonin in calooshood ushaqaystayaal ay usii maalgeliyaan
waxaa loo diyaarinaya sidaan waad ognahay atmis inay baxdo ama lasoo yareeyo ciidamadooda marka maxaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay ciidanka dowladdu inuu gaaro mustawo ay la wareegi karaan amniga marka waay meeshaas waxaan wad ognahay burburkii iyo kala daadkii ku dhaca ciidanka iyo waktigay u baahan yihin in la geliyo haddii marka lagu mashquulo ciidankii istarajarkiisii si khaldan in loo bedelo iyadoo ujeedooyin gaara laga leeyahay in hubka dad gaara gacantooda uu galo in ciidamada hab aan isu dheelitirayn loo qoro taas waxay shaki gelinaysaa in lagu guulaysan karo amniga inaan sugno waxayna ku soo noqonaysaa dowladda kow waxa ka dhalanaya waxa waaye marka wakhtiga bixitaanka la gaaro in la ogaado inaan diyaar loo ahayn adduunkana saa la socotiin ciidamada jooga kharash badanaa ku baxa bajetkooda xilli horaa la diyaariyaa dadaa yabooha marka nina kaama yeelaayo inaad tidhaahdo maalinna diyaaraan ahay maalinna diyaar maahay muddooyinkii dambe waxaa sii xoogaysanayay khilaafka ka dhex taagan murtadiinta iyadoo siyaasiyiinta iyo madaxda murtadiinta ay eedeymo iyo hadallo kulkulul ay warbaahinta isku marinayaan ganacsado soomaali ah ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xilli ay sii korortay dilalka iyo boobka hantiyeeda ee loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaas faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkan yaasir maxameda wararka ka imaanaya magaalada cabton ee dalka koonfur afrika ayaa sheegaya in ganacsado soomaaliyeed oo ka mid ahaa dadka ka ganacsada deegaanka filibi ee magaaladaasi hoostaga ay si bareer ah u dileen kooxa burcad ah burcadda hubaysan ee koonfur afrikaanka ah ayaa la soo wariyey inay dileen cumar cabdulaahi axmed oo loo garan ogaa cumar qamarji kaasi oo ka mid ahaa soomaalida ganacsiga u jooga deegaanka filibi ee dhacaa duleedka magaalada cabton goobta uu ka dhacay falka dilka ah ee lagula kacay cumar ayaa la wariyey in ay gaareen ciidamo ka tirsan booliiska saliibiyiinta kuwaasi oo aan baaritaanno sidaas u weynan ka sameeyey aagga mana jirto sida caadada u ahba cid ay usoo qabteen falkaasi afar maalmood ka hor ayay ahayd markii kooxa burcad ah oo u dhashay dalka koonfur afrika ay dhaawac culus u geysteen cismaan nuur kaasi oo ay ugu dhaceen tukaan uu ka shaqaynayay oo ku yaala degmada aado oo qiyaastii toddobaatan iyo laba kilomitir waqooyi bari ka xigta magaalada port elizabeth ee dalka south africa
saraakiil iyo askar murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawaca ku noqday howlgallo kala duwan oo ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya walaalkeen nuur cali warsama busheyba ayaa inoo sii ambaqaadaya ciidamada mujaahidiinta waxay shalay qaraxa la beegsadeen gaari cabdibilaaha oo ka baxay xerada murtadiinta deegaanka janaa'i cabdalle oo ah deegaan dhaca duleedka magaalada kismaayo inta la xaqiijiyey dhimashadu waa afar askari oo murtadiin ah dhaawacuna waa saddex askari oo kale sidoo kale waxay mujaahidiintu shalay qarax la beegsadeen gaari tagsiid ah oo ku socdaalayay duleedka degmada afmadow waxaa gaarigaasi ku dhintay hal murtadoo ahaa taliyo koox booliiska riddada afmadow dhaawacuna waa murtad kale oo taliyaha saldhigga afmadow kaasoo lagu magacaabo ibraahim deeq shabeellada dhexe mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaaday xerada akufaarta afrikaanta ee burundiga ee deegaanka xawaaley oo ah deegaan hoostaga degmada balcad waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus shabeellada hoose mujaahidiinta waxay habeenkii xalay ah dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta yuganda ee deegaanka laanta buuro oo ka mid ah deegaanada waa cadowga allaha duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose maktabka dacwada wilaayada galgaduud oo dowladdiini ah u soo gabagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada caalbuur ee wilaayadaasa muddo bil ka hor waxaa deegaanka makaraan oo ah deegaan hoostaga magaalada ceelbuur oo ah xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduud safar ku tegay ducaad ka socda maktabka dacwada kuwaasoo halkaas u tegay si ay bulshada deegaanka ugu qabtaan dowlad diini ah maadaama ay u taagan yihiin faafinta diinta islaamka ah dowladan oo loogu magacdaray islaaxulmujtamac shacaarkeedunu ahaa ajiibu daaciy allaaha ayuu maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee galgaduud u qabtay in ka badan boqol iyo lixdan qof oo ka mid ah dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanka makaraana dadkii ka faa'iidaystay dowladan ayaa isugu jiray rag iyo dumara waxayna dowladani socotay muddo hal bil ah iyadoona ay ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim u ahaa munaasabadda lagu soo gebagabaynayo dowladani oo ka dhacday gudaha deegaanka waxaa ka hadlay qaar ka mid ah dadkii ka soo qaybgalay oo ay ka mid ahaayeen afhayeenka nuqabada wilaayada galgaduud nabadoon mascuud xasan casir iyo nabadoon cismaan sheikha dowladan waa hadda xidhanta maanta bacdigeedna qof walbaba inay duubka isku xirto waxna siyaasato kitaabkaas ilaahayna aan baranno garabna aan u naqanno asiga ayaa noo ballama biidni illaahi tacaala inaan kitaabka ilaahay garabkiisa naqanno oonan garab marin diyaar muna ilaahi subxaanahu wa tacaala ha idin dhowro
dowlada islaax mujtamac oo deegaanka makaraan waxaan dhihi karnaa inaan wax u haraba jiran oy gebigood dad diintooda baahi u qaba ay ahaayeen inay rabaan kana faa'iidaystaan waxaa loo baahan yahay in la labalaabo oo la dabcin juhdiyo dadaalaad bixiseen ammaantiinna culummadu waa soo gudbisay waxaan leenaha culummadii dadaalkaas bixisay oo juhdiga ku bixisay oo walaayada degmada leh oo culimmada ducaadda helna ilaahay subxaana wa tacaala miisaankooda xasanaadka ha u saaro sidoo kale dadka ku dhaqan deegaanka makaraan ee ka faa'iidaystay dowladda ayaa la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalusa iyagoona ka warbixiyey dowladda loo qabtay iyo duruusta ay ku qaateen waxaa noo soo gebangoobay dowladii magaceed ahay islaaxulmujtamac shacaarkeedan yahay ajiibu daaciy allah inkaa kadib waxaa ka faa'iidaystay ku dhowaad boqol iyo lixdan ruux isugu diro dumar iyo rag dowladda maanta ayayna soo gebangabooday kitaabada aan ku baranayna waxaa ka mid ah arbaciinu nawowi islaaxu lmujtamac tafsiir ilaa juscamo tarbiyat lislaamiya
waxaa weeye waxaan leenahay daruustaas aad iyo aadan ugu faraxnay waxaan leenahay culummadaas intaas noo dadaalaysay waa ku faraxnay hanoo hanoo joogtayaanaan leenahay hanoo laban laabaan ayagana waan u ducaynaynaa anunkuna ilaahay waxaan ka rajaynaan qaadanno haddaan nahay heer makalan anuu waa xad fitaax ismaan cumar gaar ahaan makalaan oo dowrana loo dhigay walaayada islaamka inoogu timid war ilaahay subxana wataala ha barakeeyo rukorna allah u dhigo arkaanuul islaam waxaa weeye shan waa tawxiidka waxaa laba ka ah salaada sakada iyo soomka iyo xajka arkaanul iimaan an tu'mina billah allah inaad rumayso iyo malaa'ikatii malaa'igtiisa iyo wa kutubii kutubtiisa iyo wa rusulii rusushiisa wa bilyowmi alaakhir maalin dambe aakhiro wa tu'mina bilqadari khayri wa sharrihi wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa dardargelisay dowlaadka ay u qabanayso qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoona horumar dhanka waxbarashada ah laga dareemayo guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada wilaayada jubbada hoose ayaa diyo u kala wareejisay beelo walaalo ah oo wadadega deegaana hoostaga magaalada kismaayo warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo hay walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman waxay ahayd munaasabad ay soo qabanqaabisay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose islamarkaana astaan u ahayd wax ku kala qaadasho xukunka islaamka taas oo uu maamulka wilaayada digo uu kala wareejinayay beelaha muslimiinta walaalaha ah ee geeladle iyo harti ee wadadega deegaana ka tirsan jubbada hoose fadhigan oo ahaa midkii labaad ayay beesha harti ku bixisay lacag dhan shan iyo toban kun oo doolar taas oo dhammaystir u ahayd shan iyo labaatan kun oo lagu qiimeeyey diyada haweeney ka soo jeeda beesha geeladle oo nin uu ka soo jeedo beesha harti uu dilay jalsadii iyo kulankii kan ka horreeyey waxay beesha harti ku wareejisay toban kun oo hordhaca u ahayd lacagta lagu qiimeeyey kontonka halaad oo isugeynteedu ahayd shan iyo labaatan kun waxaana muddadii lagu heshiyey kadib ugu dambeyn la qabtay kulankii lagu kala wareejinayay diyada oo ay sidoo kale goobjoog ahaayeen odayaasha beelaha qaar ee dega wilaayada jubbada hoose ugu horeyna mid ka mid ah odayaasha dhaqanka beesha reer harti ayaa wareejiyey diyada iyadoona loo gacangeliyey odayaashii wakiilka uu ahaa qoyska loo xukumay diyadaas ee beesha geeladle magacaygu waa cabdixuseen yuusuf waxaan ahay beesha harti waxaa inta u fadhiyaa arrin dhiig oo dhacday marka marka koowaad waxaan u mahadnaqayaa ilaahayga gobashaan sharafta lehna waafajiye oo inaan iskugu imaano sharciga islaamka aan ku kala baxno annagu haddaan nahay beesha harsay waxaan dhibka u geysanay beesha gelele waxaan ka dilnay gabar waxaana dilay nin annaga ah oo magaciisa la yidhaahdo cabdi urwaa maxamuud gabadhaana waxaa la yidhaahdaa dhibka aan u geysanay nimco salaad hafow waa beesha gelele beesha gelele iyo annaga hadda waxaan ku- aan isku afgaranay inaan halkan ku kala baxno qabiilaad kale oo wadankana waynala jira walaayada waynala fadhidaa halkaas ayaan ku diyaarsannahay in gabadhaas marteeda waxaa shareecadda muslimka ee noo- ee lagu xukumay konton halaad oo geel ah kontonkii waa la lacadeeyey waxaa loo lacadeeyey shan boqol oo doolar calaa hal lacagtaas waxay noqotay ko- in labaatan iyo shan kun oo doolar toban kun oo doolar mar hore ayaa la bixiyey shan iyo tobankii kale oo dhineedna maanta ayaan bixinaynaa dhankooda waxay odayaasha dhaqanka beesha geeled lala wareegeen diyadooda iyagoona mikrofoon ka qabsaday caddeeyena inay la wareegeen diyadii ay maxkamadda islaamiga ahi u xukuntay magacayga waa nabadoon mawlid xafow cabdiraxmaan ee waa nabadoonka reer geeladle ilaah baa ku mahadsan suma walaayadaa ku mahadsan oo nakala saartay si wanaagsan io hore waxaan fariisanay lacag oo geel geli kontonka ah la xukumay dana lacageeyey oo hashii shan boqol oo doolar lagu qiimeeyey ee, lacagtaasoo maalintii hore nala ka siiyey toban kun oo doolar nala guddoonsiiyey walaayadoona hor fadhida lacagtii shan shan iyo labaatan kun ay ahayd shan iyo tobankii kalena muddo afartan iyo shan cashe loo qabtay afartan iyo shantii cashana ee, maanta haddana ilaahay uu na kulmiyey dugulaan ku wada fadhinaa hadda intaasaasay noogu dhammaatay shan iyo toban kun oo doolarna inaan hadda aan kala wareegnay oo nalaku wareejiyey ee, dadka caafi iyo masaamaxaan kalena dad walaalahan nahay dhibkaan isu geysanayna saasaan ku kala fiyoobaana assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeyn si qalbi furan derisnimo leh walaaltinimo ka muuqato iyo niyadsami leh ayay munaasabadii ku soo idlaatay waxaana munaasabadaasi diikal wareejintaasi dhankooda si diiran u soo dhoweeyey odayaasha dhaqanka iyo nabadoonadii ka qaybgalay kulankaasi mahadsanid bashiira warkii fiidnimo ee caawana dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh